إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duurnimo ee idaacadda islaamiga e alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaalo lagu jiray ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta mar kale waxa ay ka dhaceen deegaanka qaycad ee walaayada mudug ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa askarta kenya ee ku sugan gaariso waxay ku qaadeen weerar askar kenyaati ah lagu dilay ugu yaraantii toban maleeshiyada macowisleyda ah ayaa dhimashaya dhaawac waxay ku noqdeen dagaalo shalay ka dhacay deegaan ka tirsan bariga hiiraan howla raashin qaybeen ah ayaa waxaa laga sameeyey deegaano ka tirsan walaayaadka bakool iyo hiiraan kuwa oo ay ka faa'iidaysteen dad badan oo danyar ah warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa waxa ay diyaarisay warbixin muuqaal ah oo ciwaankeedu uu yahay dhiigbax mise dhabarjab taas oo soo bandhigaysa shan iyo labaatan maalmood oo dowladda federaalka ah muqdisho looga dilay toddobaatan xubnoodda maxkamad taabacsan maamulka islaamiga ah ee bakool ayaa xukun dil ah waxay ku fulisay askari ka mid ahaa ciidamada maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya xabashida kaa oo tayaglow ka dhacay beesha macluweyne qaybteeda jubbooyinka degta ayaa waxay soo saartay bayaan ay caalamku ugu caddaynayso inay kasoo horjeedo shisheeyaha iyo dowladda federaalka islamarkaana ay difaacayso ku dhaqanka shareecada islaamka milatariga xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday kenyaatiga duulaanka kusoo qaaday deegaanka taabto ee jubbooyinka golaha nabadoonada gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay ka hadleen weerarkii lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugnaa deegaanka ceelbacad ee gobolkaas dadkii ku dhintay dhulgariiradii ku dhuftay wadamada turkiga iyo suuriya ayaa dhimashadooda kor u dhaaftay kow iyo afartan kun oo ruux inta waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dagaalo lagu jibiyay ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta mar kale waxa ay ka dhaceen deegaanka qaycad ee walaayada mudug ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo safa iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo safa ayaa dagaalku dhex maray shalay ay ahayd markii deegaanka qaycad dagaal uu ka dhacay aakhirkiina ciidamada federaalka iyo kuwa galmudug ayaa u cararay dhanka wasil ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa askarta kenya ee ku sugan gaariso ku qaaday weerar askar kenyaati ah lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawacay warka iyo war kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday weeraro khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka iyo shisheeyaha kuwaas oo ka kala dhacay gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya haddii aynu ku bilowno dhanka gobolka hiiraan dagaal shalay gelinkii dambe ka bilowday bariga gobolka hiiraan islamarkaana socday ilaa xalab fiidkii hore ayaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa macuusilayda loo bixiyey ugu yaraan laba askari ayaa ku dhintay dagaalka oo ka dhacay dulaadka deegaanka goobo oo hoos yimaada degmada maxaas halka ay ku dhaawacmeen siddeed kale dhanka gobolka mudug waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaal shalay ka dhaca deegaanka qaaycad ee gobolka mudug dagaaladaas oo dhowr jeer lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa looga dilay laba askari halka looga dhaawacay saddex kale dhanka jubbooyinka ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay kaga sugan yihiin deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose dhanka dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka fuliyeen weerar kabiin ah oo loo dhigay ciidamo kenyaati ah kaas oo khasaare badan lagu gaarsiiyey kenyaatiga weerarkan dhabagalka ah oo ka dhacay waddada jayga ah ee isku xira degmada dhadhaab iyo magaalada gaarisa ayaa ugu yaraan waxaa ku dhintay saddex askari oo kenyaati ah halka askari kalena uu ku dhaawacmay dagaalka intii uu socday waxaa kenyaatiga laga burburiyey gaari kooyal ah sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay kenyaatiga ka furteen laba qori howlgallada ka dhanka kenyaatiga gumaysiga ku haysta dhulka muslimiinta islamarkaana ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isu soo taraya howlo raashin qaybin ah ayaa waxaa laga sameeyey deegaano ka tirsan walaayaadka bakool iyo hiiraan kuwa oo ay ka faa'iidaysteen dad badan oo danyar ah maxamed ciise ayaa warkan inoo haya mashruuc raashin qaybin ah ayaa laga sameeyey wilaayada islaamiga hiiraan iyo wilaayada bakool haddaan ku horeyno wilaayada hiiraan raashin qaybin ay ka faa'iidaysteen dad aad u fara badan ayaa waxay ka dhacday deegaanka booco ee wilaayada hiiraan goobta ay ku sugnaayeen dadka masaakiinta ah ee loogu talagalay raashinka ayaa waxaa halkaa ka hadlay nabadoon axmed waxaanu mahad celinayaa dhammaan mahad dhammaanteed allaha raxmaankaha iskale bacdallahi waxaan mahad celinayaa walaalaha mujaahidiinta oo soo dhiibay raashinkan xayliga lagu jira aad og tihiin dagaal ay ku jiraan gaalo ay gacan kula dirirayaan iyo gacantooda kala hadane insha allah dadka walaalahooda ugu gargaarayaan walaalaha mujaahidiinta way ku mahadsan yihiin deeqay bixiyeen walaalahood ay soo xasuusteen sabanka loo baahan yahay wakhtiga loo baahan yahay kulaylka badan oo jilaalka ah inay dhaqaalo ku bixiyaan ay soo xasuusteen miisaanka xasanaadka allahu saaro waxaa kaloo mahad ceelaya dadka reer booco walaalaha muslimiinta ah marnaba hayadda shabaab almujaahidiin ma idi iloobin sidoo kale qaar ka mid ah bulshada deegaanka booco oo la siiyey raashiinka ayaa dhankooda ka warramay maxamed faaraxaa la yidhaah boocaan joogaa degmada booco walaayadda ka talido kalan tali doonto ayaan joogaa raashinaan qaadannay walaayadaa baxeeday haaf bariisa haaf sokor ah caagad saliida xilli loo baahan yaho jiilaalah oo wakhti oo xumo ay ku soo aadi waana u baahanna mujaahidiinta allaha kor ka dhigo gaaladan allaha jebi waxa hadda socdan allaha noo siyaadiy adinkana kor allaha ka dhigo gaalada allaha jebiy gaalada allaha jebiy wixii la socdan allaha ka soo reeb meeshaa maanta waa ka dhacay duulaak buuryaha wilaayada islaamka ayaa wax noo soo gaarsiisay raashiin oo haafafa saliid iyo bariis iyo na soo gaarsiisay sokor oo haafafa marka walaayadu waa ku mahadsan tahay inaan aduulaa kurin ay la ku ibaan naga dhigo deegaanku waa booco dareenkooda aad u faraxsan yihiin aad u faraxsan yihiin maxamuud daahir booco maadaan qaadanay islaamku lis waxaan qaatay haaf bariisa iyo haaf sokora iyo caag saliid dhanka wilaayada baay wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa mashruuc raashin qaybin ah ka samaysay deegaanka ufurow waxaa ka faa'iidaystay raashin qaybintaas shan boqol iyo afartan qoys qaar ka mid ah dadka la siiyey ayaa warbaahinta la hadlay ilaahay yaa ka mahadsan muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaanba meen ka mahadayaane ini oo safayla niinsooreen safayla raashingan dhiibeen deegaanka una roogna deegaanka gobolka baay gaar ahaan degmada ufurow iyo roogna markan saas magan ka mahdayaane alxamdulilah mujaahidiinta meelburoan gaalada allaha ku dhibi muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaanba allaha miday saasaan ka mahadayliyaan xaabjeero maalayadan leera degmada furoroogna ilaahay walenka mahadsanaanta mujaahidiinta walansiidi hatana kubadan nasiida walaalayaalkan garab guul allaha sii garbasha guul allaha saar sidoo kale meelaha laga qaybiyey waxaa ka mid ah deegaanka mubaarag ee hoostagta degmada diinsoor dadkii la siiyey raashinkan ayaa iyagana dhankooda ka hadlay magaagay cabdirashiid abdul cusmaan alaare geeka mayrowga gurbaag muslimiinta ilaahay galantiya kor allah ninka weele mayli isiyay kiish sukor e kiish biriis e kiish bur e inshaagida kiish digir e kiish oo muurte e inshaagada gasaacaan boole e afarhaba tamir e untuungal isay haa muslimiinta dhiibbidan ilaahay galantiya korka weel muslimiinta ma hasanyiin ilaahay khayr hasii galantiyo gargaar allaha saara bariis bur sokor galleey digir saliid tamar majiiro warwalb walnasiy xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacan kula dagaalamaysa dowladda federaalk iyo shisheeyaha ku soo duulay dalka halka gacanta kale ay ku garab istaagayso dadka masaakiinta ah oo ay saameeyeen abaarta warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa waxay diyaarisay warbixin muuqaal ah oo ciwaankeedu uu yahay dhiigbax mise dhabarjab taasoo soo bandhigaysa shan iyo labaatan maalmood oo dowladda federaalka ee muqdisho looga dilay toddobaatan xubnood cabdisamed cabdulahi ayaa warkan inoo haya
warbixintan waxay soo bandhigaysaa tirkoobka weeraradii ka dhacay muqdisho shan iyo labaatankii maalmood ee lasoo dhaafay oo kasoo bilaabanaysa sagaal iyo tobankii bishii janaayo kuna eg saddexii tobankii febraayo labada kun saddexiyo labaatanka weeraradan ayaa isugu jira toogashooyin qaraxyo iyo howlgallo kala duwan oo nafurnimo iyo xuukugal isugu jira howlgalka koowaad wuxuu dhacay sagaaliyo tobankii janaayo guutada qaraxyada al-shabaab ee muqdisho ayaa miina la beegsaday gaari cabdibila ah oo maraya deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho gaariga uu lahaa taliyaha guutada toddobaad ee ciidanka dowladda federaalk ayaa burburay waxaana ku dhintay saddex askari isla sagaaliyo tobankii janawari howlgal qorshaysan ayaa wuxuu ka dhacay suuqa degmada kaaraan ee gobolka banaadir kaasoo lagu khaarijiyey liibaan maxamed xaashe oo ahaa madaxii canshuuraha ee degmada labiiy labaatankii janaayo waxaa dhacay weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee bishaas lala beegsado dowladda federaalka kadib markii dagaalyahanno hubaysan ay xilli barqa ah weerareen xarunta maamulka gobolka banaadir oo ah madaxtooyada labaad ee dowladda federaalka weerarkaas waxaa lagu dilay soddon iyo afar isugu jira mas-uuliyiin shaqaale saraakiil iyo ciidamo sida ay sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana dib ka ogaaneen afar qofood ay dhaawac u geeriyoodeen taasoo wadarta ka dhigaysa soddon iyo siddeed dhimasho ah afar iyo labaatankii janaayo howlgal qorshaysanna way mujaahidiinta ka fuliyeen degmada wadajir ayaa waxay ku khaarijiyeen muxidiin axmed cumar oo ka mid ahaa ergada xildhibaanada galmudug sidoo kalena dowr weyn ku lahaa abaabulka macwiisleyda shabeellada dhexe isla maalinkaas waxay mujaahidiinta xaafadda lafweyn ee degmada yakshiid ku toogteen daahir maxamuud cosoble daahir sanweyne oo ka mid ahaa abaabulayaasha macwiisleyda shabeellada dhexe isagoo lacaga u ururinayey siddeed iyo labaatankii janawari qarax ayaa isgooska kilomitir for ee magaalada muqdisho lagula beegsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana ku dhintay hal askari mid kalena uu ku dhaawacmay maalinkii xigaya oo ay taariikhdu ku beegneed sagaaliyo labaatankii janawari waxay mujaahidiinta howlgal toogasho ah ka fuliyeen degmada wardhiigley halkaasoo ay ku khaarijiyeen farxiyo cabdiwaasigo oo ahayd wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidka ee galmudug bishii janawari waxay mujaahidiintu ku macsalaameeyeen weerar toos ah oo ay ku qaadeen saldhigga degmada holwadaag weerarka oo dhacay soddonkii bishaas ayaa waxaa ku nafwaayay laba askari bishan februari waxaa lagu daahfuray howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen suuqa weyn ee degmada wadajir kaasi oo lagu dilay mustafa maxamed cabdulaahi oo ka mid ahaa ergada soo dhistay xildhibaanada hirshabeelle kowdii febraayo waxay mujaahidiinta qarax ku burburiyeen gaari cabdibila ah oo ay saarnaayeen ciidamo eritrea lagu soo tababaray islamarkaana marayay inta u dhexaysa soos iyo suuqa xoolaha waxaana ku dhintay ugu yaraan laba askari isla kowdii bishan waxay mujaahidiinta qaraxyo xiriirah la beegsadeen kontaroolada madaxtooyada isgoyska sayidka afarta jirdiino isgoyska xararyaale kontaroolka isgoyska bakaaraha kontaroolka sheekh cali suufi iyo kontaroolka asluubta intaan xaqiijinay waxaa wadarta qaraxyadaasi ku dhintay shan askari febraayo kowdeedii aad bay u badnaayeen howlgallada waxaa la duqeeyey madaxtooyada iyo xerada xalane madaxtooyada waxaa ku dhintay hal askari oo dowladda federaalka ah halka xalanana aan la helin tiro cayiman walow la arkayay inuu ka kacay dab geystay khasaare hantiyadeed shantii bishan waxay mujaahidiinta qarax ku weerareen fariisinka ciidamada dowladda federaalka ee kes kontarool balcad khasaaraha dhimasho ee weerarkaasi waa hal askari lixdii bishan gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayay mujaahidiinta ku qarxiyeen degmada dayniile waxaana ku qurbaxay saddex askari halka lix kalena ay ku dhaawacmeen toddobadii bishan febraayo waxay mujaahidiinta degmada waaberi ku khaarijiyeen cabdi olol oo ahaa guddoomiye waaxeed ka tirsanaa maamulka degmada waaberi isla maalinkaas waxaa suuqa bakaaraha lagu dilay madkeyr oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ee lagu soo tababaray eriterea toddobadii febraayo xilli fiid ah waxaa soo dhacay khabar weyn oo sheegaya geerida xildhibaan ka tirsanaa jubbaland dhanka kalena ka mid ahaa si ayada maraykanka waa isxaaq maxamed yarow sandheedhe isxaaq ayaa qaabilsanaa inuu jawaasiis ka qoro wilaayaadka islaamiga ah waxaana jirta in basaasiin hadda ka hor lagu toogtay fagaarayaal ay sheegeen inuu isagu shaqaale geliyey toogashadiisa oo ka dhacday dharkeynley waxaa ka tacsiyeyey axmed madoobe iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale isla habeenkaas toddobadii febraayo waxaa la khaarijiyey sargaal kale oo si ayada u shaqaynaya oo lagu magacaabi jiray mahad kaasi oo lagu beegsaday degmada hodan ee gobolka banaadir sagaalkii febraayo waxaa xaafadda xoosh ee degmada dharkeenley lagu dilay xudayfa maxamuud aadan oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka gaar ahaan qaybtooda dharcadda loo yaqaano tobankii febraayo waxay mujaahidiinta xaafadda xaaji gaabow ee degmada dharkeenley ku dileen sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray maxmuud maxamed aweys oo dadka qaar ugu yeeri jireen cabdulaahi efka banaadir sargaalkan ayaa doorashadii ugu dambeysay ee xildhibaanada waxaa looga guulaystay kursi xildhibaan uu u tartamayey koob iyo tobankii febraayo howlgal qorshaysanna way mujaahidiinta ka fuliyeen agaarka baar jowhar ee xaafadda suuqa xoolaha waxay ku dileen sargaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray maxamed maxamuud guure saddexii tobankii febraayo waxaa tabeelaha shii ibraahim oo dacalka ku haya muqdisho lagu dilay askari ka tirsan c i d da muqdisho isla maalinkaas saddexii tobankii bishan waxaa degmada wadajir lagu khaarijiyey mukhtaar sheekh cabdi oo ka mid ahaa wadaadihii ku shiray muqdisho ee u fatwooday maraykanka iyo dowladda federaalka sidoo kalena ka mid ahaa ergadii soo dooratay xildhibaanada koonfur galbeed tirakoobkani waa dhacdooyinkii ka dhacay muqdisho shan iyo labaatankii maalmood ee u dambeeyey waxaana wadarta guud ee dhimashada uu soo saarayaa toddobaatan marka tiradan loo qaybiyo shan waxay ka dhigan tahay in shantii maalimood dowladda federaalka laga dilayay afar iyo toban xubnood haddaba maxay ka dhigan tahay qiimayntaada khasaarahan ma dhiigbax baa mise waa dhabarjab
mas waabaayadii lama dhuunyado midho dhunkaaleede ma facaan la cunin baajiroo mulka kuu sidee maraykan iyo waa kay baxshaan madaxda naatoode waxaan leennahay allah subxaana wa tacaala u toobadkeena annagu la dagaalankiinna iyo dilkiinna waxaan ka jecelnahay inaad allah subxaana wa tacaala u toobad keentaan waxaan dadka muslimiintaha faraynaa inay ka fogaadaan xarumaha uu cadowgu deggan yahay daqiiqadna annagu ma dhowran karno murtadiinta iyo saliibiyiinta haddaan fursad ka helno mujaahidiinta muqdisho ee ku waajahan beegsiga a'immada kufrigana waxaan leeyahay cadowgiinna la sabartama foojignaantiinnuna ha badnaato dagaalna waa xeelade xirfadihiinnu ha badnaadaano kuwa cadowgana weliba ha ka sarreeyaano ilaahayna subxaana wa tacala waxaan weyddiisanaynaa inuu indhahooda iyo dhegahoodaba idinka qariyo wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
maxkamad taabacsan maamulka islaamiga ah ee bakool ayaa xukun dil ah waxay ku filisay askari ka mid ahaa ciidamada maamulka koonfur galbeed kaa oo ka dhacay tayeglow mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya
xukunkan oo ahaa mid xaduriddo ah ayaa maalintii shalay ka dhacay degmada tiyeglow ee wilaayada bakool waxaana lagu fuliyey askari ka tirsanaa ciidanka maamulka koonfur galbeed oo lagu magacaabi jiray isxaaq moxamed isxaaq kaasoo ay mujaahidiintu soo qabteen isaga oo si dhuumaaleysi ah ku yimid deegaano lagu maamulo shareecada islaamka oo ka tirsan wilaayada bakool qaadiga maxkamadda islaamiga ah ayaa goobta ka sheegay eedda loo soo jeediyey askarigan iyo qiraalka uu bixiyey intaas kadibna wuxuu ku dhawaaqay xukunka ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka iyo adilada loo cuskaday
xukun kow inuu yahay falkaas uu ku dhacay fal gaalnimo ah laba waxay ku xukuntay eedaysanaha isaaq dil xaduriddo ah in lagu fuliyo wuxuu ku sugnaaday xukunkaas qiraalkiisa waxaana loo cuskoday qowluhu tacaalaa waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin wa qowluhu sal allahu alayhi wasalama man baddala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaaca ilaa muslima wa qowluhu sal allahu alayhi wasalama laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ilaa biixdaa halaa alsayib azaani wannafsi binnafs wataarik lidiinihi almufaariq liljamaaca muttafaqun calayhi ugu dambayntii dilkii ayaa lagu fuliyey askarigan waxaana hal mar takbiirta ku dhawaaqay dadweynihii u soo daawasho tegay xukunkan haddana waxaa la gudugelayaa tanfiidka xukunkaas الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر beesha macalin weyne qaybteeda jubbooyinka degta ayaa waxay soo saartay bayaan ay caalamka ugu cadaynayso inay kasoo horjeedo shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah isla markaana ay difaacayso ku dhaqanka shareecada islaamka maxamed daahir ayaa warkan inoo haya beesha macalin weyne ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa shaaca ka qaaday inay naf iyo maal la garab taagan tahay mujaahidiinta al-shabaab isla markaana difaacayso ku dhaqanka shareecada islaamka kulan xasaasi ah oo socday muddo saddex cisho ah oo waxgaradka iyo dadka indhaha u ah beesha ay ku yeesheen degmada saakow ayaa lagu gurfeeyey marxaladda dalka uu marayo iyo dowrka beesha ugu dambayntii bayaan ayaa laga soo saaray kulanka kaasoo beesha ay si buuxda ugu caddaysay nuuca uu yahay dowrkeeda beeshu waxay ballanqaaday inay mujaahidiintu ku garab istaagto naf iyo maal beeshu waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay abaabulada gardarrada ah ee ay gaaladu waddo islamarkaana aan islaamka looga imaanaynin dhinacooda qodobka afraad beeshu waxa ay ugu baaqaysaa beelaha walaalaha ah ee ay daris yihiin inaan lagu kadsoomin beenta ay wadaan gaalada iyo gaalraacyada shan waxay waxgaradka beeshu fariin u diraysaa dhallinyarada la marin habaabiyey ee la shaqeeya gaalada fariintaasoo ah inay isaga soo baxaan safka murtadiinta kana digtoonaadaan la dagaalanka diinta iyo ehelkeeda bayaanka kadib waxaa kulanka ka hadlay nabadoon shariif xasan cabdi oo ay tahay bayaanka may noo ballan aha ini nafta niyajarta ini kitaabka ilahay in dagaalagno ini kitaab ilaahay na soo korsadan kahayna unamaba ka tiirsaynaa allaha subxaanahu wa tacaala oo kitaabkiiba ka tiirsayn una in kitaabkuna an dhimino waana naniin dilo danna in dilno nafna ka biinna maalna ka biinna ballanga noo ahaatay alla maana leeyay wa kunuu maca saadiqiin alle alla subxaanahu wa tacaala ilaahay intaasoo ku ballan qaaday in nafna ka biinna oo maalna ka biinna beesha macalweyne madanu may noo ballan aha naf iyo maal inuuna ka biinna iyo niyo inuu ka biinna
ugu dambayntii kulanka waxaa hadalka jeediyey ugaaska beesha macalin weyne ugaas biyey ugaas axmed ugaaska ayaa ku nuuxnuuxsaday oo adkeeyey in wax macguusley la yidhaahdo aysan beesha ka imaan doonin kitaabkana ay qaateen kuna dhaqmayaan oo ay difaaci doonaan may ballan qaaday beelataas oo jubbooyinka iyo qayb ka mid ah geda degaansa ini wal macawisay leehna ku qooy doon ilahay idin sheeg insha allah yada ani ballan qaade beelal reer maryland dufrid iyana may faday in ila ballan qaada yada isla ballan qaadnay kitaabkan ilaahay haniin deji ini qaadano ka dhaqanna qaadateena ilaahu markhaati ku haw ini una qaadano waana ka dhaqan ya qaadani haddii beeladna uni talani waa uni hasaarni waana ka dhaqamaan waana qaadani wilaayada islaamiga iyo jubbooyinka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay kulamo gooni gooni ah la lahayd qabaa'ilka ku dhaqan wilaayada jubbooyinka kulankan midkii ka horreeyey ayaa wilaayada waxa ay la yeelatay beesha eelaay ee degta jubbooyinka kuwaas oo iyaguna sida beesha macliweyne oo kale ballan qaaday inay garab u yihiin mujaahidiinta al-shabaab lana dagaalamayaan shisheeyaha iyo dhinacyada la socda
golaha nabadoonnada shabeellaha dhexe ayaa ka hadlayay weerarkii lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugnaa deegaanka ceelbaad ee gobolkaas indhal garadka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay soo dhaweeyeen weerarkii dhowaan xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku qaaday deegaanka ceelbaad ee gobolka halka oo lagu xasuuqay ku dhowaad konton askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah waxaay tilmaameen in ciidamadani ay dadka deegaanka dhibaatooyin kala duwan ku hayeen gaar ahaana gabdhaha muxajabaadka ah nabadoonka beesha daawuud islamarkaasina ah afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe macalin maxamed macalin xasan ayaa idaacadan islaamiga ah alfurqaan waxa uu sheegay in bulshada deegaanku ay aada ugu qanaceen weerarkii ka dhacay ceelbacad alxamdu lilaahi bilaahi ba ku mahadnaqayaan oo u mahadcelihayaan subxaana wa tacaala waxay leeyihin allahi naga qaaday gaaladii nagu soo duushay oo mataqaanaa muddo laba bilood ku dhowaadan si xun ugu haysatay dadka masaakiinta gabdhaha muxajabaadka ee xijaabka ka qaadaysay khaasatan gabdhaha niqaabka wejigu u daboolan yahay wejiga furdhahayay ee diinta suurad xumiyhaya dhibaatada ummadda ku hayay intaasna waa dhibaatadaas ku socotay dadka ayagu dhihi jireen berimaangeryada ay meelaha ka qeexihayeen ummaddii nuucaas heeday ahayd waa ummaddii waa soo dhaweysay arrinkan waa ka farxad waa mataqaanaa rayreen iyo farxad ay uga jawaabeen gudoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ee shabeellaha dhexe nabadoon cali biyow gaafo ayaa sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu ku fashilmay dagaalkii uu bilo ka hor iclaamiyey gaar ahaana kii uu ku soo qaaday gobolka shabeellaha dhexe nabigu caleyhi salaatu wasalaam baa nin mushrika inta raaco uu yidhi irjic fa inii laa astaciinu mushrikan uu yidhi xasan gurguurti wuxuu u yeertay inta gaal dhulka joogta waa soo wadiyey intaa markuu sameeyow wax tiri waaya qabiilka u dagaalgelshay wallaahu arkasahum bimaa kasabuu ilaahay baa marka wixii uu waday oo camalkiiyo shaqaduu waday yaa ku foraariyoo ku gembiyey wuxuu marka maanta taagan yahay arrintan maxaad u gashay arrinkaas markan waxaan isleeyahay in maanta kabacdi wax ximaah oo dagaal xaggiisa inaysan u arkayn inuu al-shabaab ku soo qaado sidaas baanu arkaa dowladda federaalka ayaa markii ay isdaba kaceen xasuuqyada ciidamadeeda loo geysanayo waxay u weecatay dhanka internetka iyadoo dacaayada dagaalka inay ku adkaatay ah faafinaysa laakiinse arrinka waa la isaga daba yimid oo waxaa laga dhigay halbacaad lagu lisay sida uu sheegayo nabadoon mukhtaar dhuubo oo ka mid ah golaha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe waxaan ku dirayaa xasan sheekh ummadda waa ku ahligay meeshaan dadkana dhibaato badanaa gaartay goob kasta ee lagu laayo ee amba konton looga dilay amba lixdan looga dilay waxay leeyihiin laba askariyaa nagala dilay waxaa kala duwan marka aan leenahay wararka ay dowladdu ka sheegayso iyo baraha bulshada baroortay ooyinta taalla aad bay u kala duwan yihiin dowladdu waxay sheegtaa goobti lagu galaba in afar ama saddex looga dilay dadkina haddee dadkii dhalayaa wada joogay baraha bulshada ka wada ooyahayaan internetka iyo internetka aad ugu wada cabaad u hayaan marka taas waxaan ognahay dhibaatada meesha mar kasta ku qabata inay dowladduna ay qarin maagayso laakiin qarin marka waa dhammaato intii lasoo diraba haddii la cunayo oo ay dhammaahayaan gaadiidkii haddana ilay kuma daraad waxay waxaa dhacda in si casriya loo tuso dadka waa laga wada qaatay gaadiidkii waa lasoo haddana dhigay waxaa lasoo dhigay tiradoodaa lasoo dhigay dadkii la dilay internetka lasoo dhigay intuu ka koobnaay lasoo dhigay nin walba derajadiisa lagu soo qoray taas marka waxay beenisay iclaamkooda beenta ahay ay waxay ku furtay xaqiiqday ku furtay dagaaladii ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ee cagmarinta ahaa sida kii hilowla gaab kii xawaaday kii ka dhacay degmada galcad iyo kii ugu dambeeyey ee ceelbacad ka dhacay goobahaas oo ciidamo kala duwan lagu xasuuqay islamarkaasina lagu furtay hub iyo gaadiidka dagaalka ayaa waxa ay quus iyo niijab hor lasii geliyeen ciidamada dowladda federaalka ah oo awalba cabsida haysay ay saa'id ahayd halka dhegeystayaal warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii ku dhuftay qaybo ka mid ah dalalka turkiga iyo suuriya ayaa kor u dhaaftay afartan iyo kow kun oo qof iyadoo maalintii tobanaad oo xariir ah ay socdaan dadaallo lagu samata bixinayo dad ku jira burburka hoostiisa tirakoobkii ugu dambeeyey ee dhanka turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in tirada dhimashadu ay gaadhay soddon iyo shan kun afar boqol toban iyo sideed ruux halka dhaawacuna uu kor u dhaafay siddeetan kun oo ruux iyadoo in ka badan saddex iyo toban kun oo qofna ay ku jiraan goobaha caafimaadka amaba isbitaalada sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha dhanka suuriya waxa ay sheegayaan in tirada dhimashadu ay marayso shan kun siddeed boqol iyo afar iyo toban ruux halka dhaawacuna uu gaarayo toddoba kun saddex boqol sagaashan iyo lix ruux sagaashan iyo lix qof kuwa oo intooda badan ka soo jeeda waxaana dadka dhintay iyo kuwa dhaawacan bay ka soo jeedaan waqooyiga suuriya warkii horeysaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inageenta